suuraة الضuxىa makiyaة waa makiya qur-aankii macnaha soo degay weeyaan maka kusoo degay siday ku magacaaban tahayna kelmadda ugu horeysaa lagu magacaabayo waduxaa ah ayb waxayna ka mid tahay suwarka ku bilowday dhaarta waxaana rabbi subxaanahu watacaala uu ku dhaaranayaa xilliga barqada oo iftiinka aad u u badan yahay oo aad u iftiinka u badan yahay ama maalinta dhanba in loo jeedo adduxaa iyo habeenkiibuu ku dhaaranayaa marka uu tago ama uu daboolo uu soo qaabilo maxaa loo dhaaranayaa marka muqsamu calayhiga waxay tahay waxaa dhacday rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam ayaa xanuunsaday laba habeen ma uunan istaagin ama saddex habeen haweeney baa u timid umu jamiil imra'at abilahab markaabay waxay tihi yaa muxamedu inii la arjuu an yakuna shayaanakan yakuuna shaydaanuka qad tarakaka waxaan kuu malaynayaa bay tihi in shaydaankaagii uu kaa tegay ma aanan ku arkin inuu kuu soo dhawaaday laba habeen ama saddex ee marka waxaa la leeyahay may nebigu sal l slam shaydaanna lama xiriiree waxyiga ilaahayna sidaasu ugu socdaa oo lagama gooynine ilaahayna uma caroonin mana ka tegin rabbigiis calaaqada marka dhaarta iyo shayga loo dhaartay oo ah in alleh uu rasuulkiisa aanu ka tegin marnaba oo uunan sagootinin waxyigii aan loo waxyiga uunan ugaga tegin sidaa maadaama loo dhaartay labadan marka dhaartii iyo kan calaaqada ka dhexaysa wuxuu noqonayaa maalintu siay u iftiin badan tahay ayaa waxyiguna u iftiin badan yahay nuuru duxaa aladii yuwaafii bacda dalaami lleyl iftiinka maalinta goormuu imaadaa mugdiga kadib uu imaadaa habeenkii sida loogu jiro mugdi tartiib tartiiba iftiin uu imaanaya maalin waxaa imaanaysa marka wax walba la arkaayo sida marka iftiinka maalinta mugdiga habeenka uu uga dambeeyo oo u iftiiminayo wixii mugdigii jiray ayaa waxyigana uu u iftiiminayaa yacni waxyiga nuurkiisana ee nebigu sala allahu calayh waali wasalam ayuu nebigaa haleelay oo rabbigiis ayaa siiyey oo ugu nicmeeyey ee markii uu ka xabisnaa ka gadaale bacda ixtibaasihi yacnii ixtibaasku wuxuu noqon karaa de intii afartanka sano uu kasoo gaarayay isagoo marka waxii aan loo waxyoonin markuu afartan gaaray nuurkaasaaba u yimid markii dambana de waxyigu mararka qaarna waa loo waxyoonayey waxyigu marka tartiib tartiiba usoo degayay marka marnaba tegitaan joogto a nabiga sala allahu calayh waali wasalam rabbigii ugama tegin waxyigiina kama go-in tartiib tartiib unbaa marka waxyigu haddii uu go-ana waa u imaanayay sida mugdiga habeenkii iftiinka maalintaba uu uga dambeeyo adu macnahaasay marka ku mudaabaqaysiiyaan labada muqsamu bihiga iyo muqsamu caleyhi marka suuradooda nebiga axwaashiisana way ka waramaye nicmada uu rabbigii siiyey suuraddan iyo tan ka dambeysaba wixii nebiga yacni waxaa ilaahay nebigiisa ugu deeqay weynaantiisa rabbi uu tilmaamaa si uu nebigana ugu shukriyo gaaladan waxa ay dhahayaanna marnaba aysan u niyad jebinin qaala tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim waduxaa barqadiiyaan ku dhaaranayaa ama waduxaa maalintii baan ku dhaart ayaan ku dhaaranayaa ayuu alla leeyahay walleyli habeenkii ayaan ku dhaaranayaa idaa markii sajaa uu daboolo maalinkiibuu daboolayaa marka macnuhu sajaana macnaheedu waxay tahay ay aqbala bidalaamihi waleyli habeenkii baan ku dhaartay idaa goortii sajaa mugdigiisa uu soo qaabilo uu yimaado waqiila waxaa la yidhi waleyli baan ku dhaaranayaa idaa goortii sajaa uu sii jeesto markuu dabajeediyo habeenkii marka haddaan marka idaa aqbala iyo waadbara aan ku macnayno muxuu noqonaa kelmadda min al addaad luqada carabiga kelmado waxaa jira laba macnoo isu cagsi ah keeno qar-i ayaa ka mida duhriyo xaydba waa la dhahaa tanoo kalea ka mida waleyli idaa sajaa aqbala waadbara labadaba waa laga macnay karaa rawalleyli habeenkii baan ku dhaartay idaa goortii sajaa uu soo qaabilo walleyli habeenkii baan ku dhaartay idaa goortii sajaa uu sii jeesto waa kan marka dhaartii wx loo dhaartay maa waddacaka kuma sagootinin adiga rabbuka rabbigaa kuma sagootinin wamaa qalaa wamaa qalaaka mana kuu caroonin rabbigaa maa waddacaka tawdiic marka la yidhaha waddacaka kuma sagsagootinin waay altawdiicu mubaalagaة fi lwadci waay liأnna man waddacaka mufaariqa faqad baalaga fii tarkika ninku markuu ku sagootiyo ou aad weliba kuu sagsagootiyo oo sagootinta uu ku dheeraado de waa ninkaa tegi raboon dib kugu soo noqon rabin qofku hadda markii aad kala tegaysaan oo de safar meelo fogfog aad kala aadaysaan oo is-haleel dambe iyo aan la filaynin qofkaa waa kula dardaarmayaa waa ku sagootinayaa marka sagootintii waxay keenaysaa tegitaan joogto ah marka rabbigaa kaama teginaa la leeyahay waxyigii kaalama tegin wuu kuula imaanaan ayb wamaa qalaa iyo ficilada soo socdana sidoo kale waaye mafcuulkiia laga jaray waana iska mafhuumo wamaa qalaaka wamaa qalaa ay wamaa qalaaka kuuma caroonin rabbigaa makuu xanaaqsa kuuma xanaaqino kuuma caroonin rabbigaa marka jawaabulqasamkii maa wadacaka tan waay marka ay maa tarakaka kaama tegin mundu khtaaraka intuu ku doortay markuu ku doortayba kaama tegin walaa abqadaka mana kuu caroonin mundu axabaka intuu ku jeclaadayba saasay ka dhigan tahay walaalaakhiratu midda dambe ayaa khayrun khayr badan laka adiga ku khayr badan min al uulaa middan hore ku kaaga khayr badan marka adduunyadiina waa kan rabbigaa waa ku jecel yahay oo waa ku doortay oo waxiibuu ku siiyey weliba middan aada joogto waxaa lagaaga sii badiyey oo lagaaga sii yacnii khayrka lagaaga badiyey tan aakhirada midda dambe waxa uu aakhiro kuu keydiyaa ka fiican adduunyada waxaan markaa yacnii uu kugu siiyey walal aakhiratu tan dambe aakhiradaa khayrun khayr badan laka adiga kuu khayr badan min al uulaa midda hore kaaga khayr badan ayb marka bacdi riwaayaat baa marka waxay tilmaamayaan nabigu inuu yihi inaa ahla beytin ikhtaara allahu lana alaakhirata cala dunyaa annagu waxaan nahay buu yihi nabiga qoys alle uu noo doortay aakhirow alla noo dooray oo adduunyada nooga dooray walidaalika rasuulka sal ll slam qoyskiisa intii rumaysay isaga cali bnu abi aalib xasan xuseen owlaadiisii faatima xaasaskiisii ibnu cabbaas dhammaantood marka dad marka yacni adduunyo nebiga kuma tarbiyeynin sala allahu calayhi wasalam iyagana ma aynan ahayn dad adduunyaba ayb waayo waxay ogyihiin tan dambe inay u khayr badan tahay walasawfa mar dambe ayaa yucdiika uu ku siin doonaa adiga rabbuka rabbigaa uu ku siin doonaa fatardaa waad raalli noqonaysaa wixii la siinaya aawe waa maxduuf waa la gooye mama waa lama sheegin lianna acdaa laba mafcuulay qaadataa kan koowaadaa la sheegay kii labaad aawe lama sheegin maxaa la rabaa lilcumuum ama liltacmiim walasawfa dib dambe mar dambe ayaa yucdiika uu ku siin doonaa rabbuka rabbigaa jamiica alkhayri khayr oo dhan ayuu ku siin doonaa way fatardaa waad raalli noqonaysaa markaa walidaalika rasuulka waxaa laga wariyay de wixii rabi nebi walbaa wuxuu yidhi rabbi buu baryey duco ou lahaa ou hubo in rabbigii aqbalayaa la siiyey nebi walbaa marka ducadaa waa wou ducaystay aniga wuxuu yihi rasuulka sal ll ly slama ducadii laysiiyey ummadaydan u keydiyey gadaalow u dhigtay aakhirada u dhigtay waana midda uu ugu shafeeci doono ummaddiisa ayb oo wuxuu yidhi allaahuma ummatii ummatii ilaahu ummadayda ummadayda markaasuu wuxuu yidhi faqaala allahu yaa jibriilu idhab ilaa muxamedin moxamed u tag faqul lahu waxaad tiraahdaa innaa sanurdiika fii ummatika ummadaada aada saa ugu uga fakaraysid waan kaa raalli geli doonaa walaa nasuu'uka fiihi mana kuugu xumaynayno oo markaa dee laguma xumayninoo de aakhiro marka la tago axad nebiga ka shafaaco badan ma jiro nacam shafaaco marka mudnibiinta dadka dembaabay buu u shafeecayaa jannada inay galaan marka albaabkiibu u furi dalbayaa darajaadka jannada kor inay sii aadaan buu ugaga shafeecaya waa noocyo badan taha shafaacada nebiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi marka taas aakhiro shafaacadii iyana waa lagu fasiray dabcan alam yajidka yatiiman fa aawaa saddexdan aayadoodna ni rabbi wuxuu tilmaamayaa xaalado uu nebigu soo maray rabbigiina uu u roonaaday mar walba marka rabbigaa adduunyadana waa kugu roonaaday aakhirana waa kugu roonyahay alam yajidka miyuunan ku helin rabbigaa yatiiman xaal aad tahay agoon adoo ah miyaanu rabbigaa ku helin fa aawaa uu ku dumay marka ku dumay kusoo dumay wawajadaka wou ku helay rabbigaa daallan adoo dhunsan ayuu ku helay fahadaa waa ku hanuuniyey rabbigaa adoo dhunsan ayuu ku helay fahadaa ay fahadaaka waa ku hanuuniyey wawajadaka wou ku helay rabbigaa caa-ilan adoo waxba aan haysaninoo faqi faqiir ah fa aqnaa ay fa aqnaaka waa ku deeqay saddex shay waayo marka dham oo saddexdaba muhim ay yihiin alam yajidka miyuunan ku helin rabbigaa yatiiman adoo agoon ah rabbigaa miyuusan ku helin fa aawaa ay fa aawaaka uunan ku dumin nebigu aabihii waxau dhintay isagoo caloosha ku jiro hooyadiina lix jir markuu ahaa waa dhimatay awowgiisna sideed jir cabdulmualib iyuu ku dhintay agoontinimadaasuu kusoo koray rasuulka sal alla ly slam marka adoo agoon ah ayaan ku helnay innagaana ku ricaayeynay oo ku ilaalinay oo ku dunnay oo dumitaankaasi marka de waa dhaqaaleyn wayn waa ku dhaqaaleynay ayb marka isagoo agoon ah dadkii ku dhex jiro bulshadaa ku dhex jiray buu rabbi xifdiga alle iyo ricaayada allou haystay nebiga salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi wawajadaka rabbigaa waa ku helay daallan marka daallan macnaheeda maxaa laga wadaa dhowr macnay ka macneeyaan iyadoo laysku waafaqsan yahay in ujeedada aayadda aynan daallanta inaan laga wadin adoo baatil raacayo adoo baatil ku dhex jiro oo shirki iyo wax lamida inaan laga wadin muttafaqaa lagu yahay kaas waayo nebiga ilbiriqsina shirki ma sameynin iyo xumaan ayb ta kale ambiyadana waa macsuumiin marka daallanta marka maxaa laga wadaa dalaal cadamu lihtidaa ila ariiq sideeda marka dalaal marka la yidhaah waxaa laga wadaa cadamu lihtidaai ila ariiqi lmuusili ila lmaqsuudi meesha aada rabto dariiqa ku gaarsiinayo inaadan helin ayaa dalaal la yidhaahdaa sawaa-un marka waxaa isku mida qofku inuu marka waddadii qaado salaka saa'iru dariiqan aakhara ama waqafa xaa'iran aduu dariiqii meeshii aada rabto maqsuudkaaga ahaa ama ka habaaw oo dariiq kale mar jid kale qaad oo ka dhun ama intaad taagnaato adoo wax fiirinayo marka dariiqaanaad martaa kan maad martaa dadkan aad ku dhex jirto xaalkoodu waa sidee muxuu ku dambeyn doonaa sidaas aad u taagan tahay laftaada weli dariiqii markaa in lagu tusaa u baahan tahay sawaaun salaka saa'iru dariiqan aakhara ama waqafa xaa'iran laa yacrifu aya dariiqin yasluku maqsuudka marka aayadda wuxuu noqon karaa yacnii waxaad ku dhex jirtay marka inta aan lagu waxyoonin oo rabbi ounan waxyigaani wax kugu tusin shirki kuma aadan dhicin baatilna kuma taagnayn laakiin waxaad ahayd marka axad marka de sharaaicdii iyo iimaankii wuxuu yahay iyo aan ogeyn oo markaa rabbi uu ogeysiiyey waxayna la mid tahay saas markaan aayadda u macnaynayno qowluhu tacaala fi suurati shuuraa maa kunta tadrii malkitaabu wala liimaanu ma aadan ogeyn kitaab wuxuu yahay iyo iimaan wuxuu yahay laakiin annagaa ku tusnay waay tafsiirkaa marka wax dhiba ma keenayo nebigana meel loogama dhicin aayaddaas kalaana lagu macnaynaa marka qaaraa sidaas maraayo qaar kale waxay leeyihiin daallanta waxaa laga wadaa isagoo yar buu mar dariiqyada maka iyo ayuu ka habaabay marka daallanta xag hidaaye ayuu ka dhumay maahane waa dhumitaan jid laga dhumoo caadi ah qaar baa saas dhahaya iyagana nacam ayb ma qaar kalena weliba ibnu abu xayaan oo kale isaga wuxuu leeyahay mudaafaba la qadara oo marka waxay ka dhigan tahay buu leeyahay wawajadaka ay wawajada rahdaka rabbigaa kooxdaada iyo ummadaadii yani qoomkaagii ayuu helay daalan ayagoo dhunsan fahadaa waa hanuuniyey bika adou kugu hanuuniyey baabkaas u gelayaa marka isaga nacam fahadaadii bika buu usoo qadaraa wawajadaka mudaaf buu qadarayaa xoogaa kaasna waxaad moodaa noocun takalluf inuunan si uga marnayn sida uu sheegayo sax waa tahay oo dee nebiga waa lagu hanuuniyey dadka oo dadka sabab nebiga hanuunkooda sababa u ahaa laakiin hadda aayadda inaan saa loo jeedin isaga laftiisa wuxuu leeyay maraan seexday yaan aad bay aayaddan aan waa ku fakeray buu yidhi wax badan maraan seexday ru'yo fiicanaan arkay macnahaana marka iisoo degdegay buu leeyahay nacam waa iska tafsiir ijtihaadi ah marka nacam wax ma dhibaayo ayb macnahaas marka waa lagu macnay ibnu jariir isaga wuxuu leeyahay wawajadaka calaa gayri ladii anta calayhi اlyowm waa tafsiirkii hore waay saas nacam wawajadaka rabbigaa waa ku helay daalan adoo dhunsan dhunsan marka maxaa laga wadaa calaa gayri ladii anta calayhi lyowm meesha aada maanta taagan tahay ma aadan garanayn ma aqoonin waa ka dhunsanayd rabbi baa marka ku tusay oo ku baray waxyigan kugu soo dejiyey saas ibnu jariirna uu leeyahay wawajadaka calaa gayri ladii anta calayhi lyowm maanta cilmiga aada leedahay iyo siaad wax u taqaano yacni shalay uma aadan aqoonin waay rabbigaabaa ku baray taasna marka nuqsaan maaha nebiga maalna nuqsaanka uguma aha fahadaa waay fahadaaka waa ku hanuuniyey wawajadaka wuu ku helay rabbigaa caa-ilan adoo faqiir oon waxbaan haysanin fa aqnaa ay fa aqnaaka waa ku deeqay oo maalkii khadiijo intaad ka shaqaysay oo tijaaro iyo ganacsi ka gashay mudaaraba iyo ayaa ilaahay xoolo uu ku siiyey naam isagaa marka ku de ayaa qani kaa yeelay fa aqnaaka waa qani buu kaa yeelayo haddaba marka intaa markii rabbi nabiga rabbi subxaanahu watacaala uu nabiga ugu gallad sheegtay alla wuxuu yidhi fa ama alyatiima agoonka falaa taqhar ha qasbin oo ha qahrin ayb ha xaqirin qahrigu marka waa qofka inaad ku diranto wax dhibayana aa ugu diranto macnuhuna marka waxay tahay yani qofka agoonka ha xaqirin lianna adigaba yani qofka agoonka ah ha xaqirin leanna maxaa yeeley adiga laftaada agoonnimo soo maray agoon ayaad soo martay oo sood noqotay waa masaa-ila kan wax weydiisanayana falaa tanhar ha canaananin oo ha hororin falaa tanhar ha canaananin saa-ilku laba macnaba waa lagu macneeyey almustacdii midka wax sii dhahayo wax baryayo kaa marka haddaad wax siin kartana si haddii kalena hadal fiican ku dheh waa haddii uunan markaas wax haleyneynin su-aal bis uu ku egyahay laakiin hadduu inta masaajidka ka istaaga dadkay ka duko waayaan oo dadkii intuu ku qayliyo oo kii masbuuq ahaa iyo ninkii tasbiixsanayay iyo oo wareeriyo khudbadii jimcadoo lagu jira saas ou dadka u dhex meeraysto darsi socdo ou iska qaylo dhaamiyo meelaha wareego un oo markaa yacni isagoo wax baryayo saa waxu su-aalaya iyo kaasoo kale marka in la sajiriyaa wax dhiba kuma jiraan imaamu maaligna xalqada cilmiga marka lagu jiro qofka uu ka arka marka inuu hadlaayo ama uu si ay ka yihiin waa canaano jire ayb kaas marka canaantood wax kalea keenaya laakiin wax isii keligeed qofka in lagu canaanta lagu hororo ma aha ayb kuwa aan dukanaynaa jiro marka salaada la salaamo noqsado iridda kasoo galaya kuwa waxaa jira salaada ka tegaya marka say wax u baryaayaan u baryaayaan salaaddii ka tegaayo waxaasoo dhan maahan in marka lagu taageero ama marka la yiraha haddii la yiraha warjooga miskiinka iska dhaaf in la yiraha nacam miskiinka maxaa laga rabaa waa masaa-ila falaa tanhar kuwa aayaddan soo qaadanayaad arkeen nacam ee qofkan hadda munkar baa laga celinaa qof dukanaa inuu salaada ka dhibo yaa laga celinaa nacam wa amaa binicmati rabbika rabbigaa nicm- midda macnaha labaadna wuxuu yahay qofka cilmiga ku su-aalayo oo inuu baadi kasoo baxa rabo wax ku weydiinayo ha horarin wa amaa binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisa faxadid sheeg sheeg rabbigaa nicmadiisana sheeg sheeg oo markaa yacni rabbi nicmadiisa inaad sheeg sheegto min baabi tafaakhur ma aha min baabi shukri waa la ogolyahay ayb suuratu sharxi waa